madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo booqanayay ciidamadii kusoo dhaawacmay dagaalka ay puntland kula jirto kooxda daacish ee ka soconaya buuraha calmiskaad ee gobolka bari ayaa sheegay in ajaanib u dhalatay wadamo kala duwan ay qayb ka yihiin dagaalkaasi waxaana uu sheegay in dagaalka kooxaha ku jira ay ka mid yihiin kooxo soomaaliya xuduudla leh balse intooda badan ay kasoo jeedaan wadamada bariga dhexe iyo weliba aasiya waxaana uu sheegay in halkaas ay u tageen in ay gabaad ka dhigtaan madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo sii hadlayey ayaa dagaalka puntland kooxda daacish ku micneeyey dagaaladii ka dhacay buuraha afghanistan dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga ilaa iyo hadda qof suurad soomaaliyeed aan u garanno intii halkaa ku dhimatay oo boqol kor u dhaafaysaa ma jiraan kuwa soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhowa etoobiya iyo tanzaniya meelahaas ka yimid dadka intiisa kaleeto waa dhulan fogfog bay ka yimaadeen wax xuduudla leh soomaaliya oo dagaalkaa ku jiro ilaa hadda aan aragnay waa kenya dad ka socda iyo dad etoobiya ka socda waa dhici kara dadka intiisa kale dhul aadu fogfog bay ka yimaadeen dalalka bariga dhexe ka yimaadeen dalalka eshiyada fog bay ka yimaadeen dad bakistaan iyo afghanistaan u muuqaal eg ba ku jira waa wax mucjiso ah waa wixii ummadaha adduunka oo dhan ay iska soo oriyeen baa dhulkeenna ka dhigtay gabaad laakiin ha ogaadaan dhulkan dad baa iska leh dawlad baa ka jirta dadkeedaa difaacanaya howlgalkan waa howlgal taariikhiya waa howlgal lagu baranaayo dadka soomaaliyeed waa howlgal lagu baran doono puntland weli ma dhicin xajmi intaa la-eg iyo duruufta dalkaas ku taalla in dowlad state ah oo kooban waxa ay ka qabato meeshaan waxaa la mid hayd buurihii afghanistan iyo toroboora dhowr iyo afartan dal baa isugu tegey oo waxba ka qaban waaya ilaa ay la heshiiyeen laakiin waxaan ballan qaadaynaa annagoo cidna aan ku tushanayn inaan insha allah degaanadeenna ka dul saarno waana taariikh dadka soomaaliyeed lagu yaqaanay wahabka galay dadka soomaaliyeed ilaahay wuu ka dulqaadi doonaa cadow dambana dhulkiisa ma noqon doonto dhinaca kale madaxweynaha puntland ayaa sheegay in xaalad adag oo ku aadan dagaalka daacish ay puntland ku jidho waxaana uu codsaday in lagu garabsiiyo dagaalkaasi ay kula jiraan argagixisada daacish xaalad adag bay puntland ku jirtaa ay keli ku tahay dagaal weeye wakhti buu qaadan karaa howl culus baa socota kharash aad u fara badan ayay dowladdu ay ciidankaa la garab taagan tahay hadday tahay saanad hadday tahay sahay hadday tahay dhaawac iyo dawaynteeda dhul aad u adag oo aad u dheer oo runtii lojistikadu ay cidhiiri tahay weye waxaan u baahannahay garab istaagiinna puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashadaan ciddii wax ku biirisa diidi mayso way soo dhoweynaysa laakiin cid baa waxna taraysa gacmaha u laaban mayno waxaan insha allahu tacaala uga mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay howlgalkaas waddamada qaybtood oo runtii marka loo fiiriyo hawsha socod waxyaabaha qaybtood muhiim ah sida duqaymaha laakiin howl maxduud ah marka loo fiiriyo la hurayo ciidanka ma jooga agabka yaalla saasta taalla gaadiidka yaalla dhaawaca la guraayo wax puntland intaa ka taageera ma leh xabad kaliinana allah ka dhigay marka waxay muujiyeen reer puntland inay isku tashadeen isku tashigaas inuu yahay midka guusha soo dedejiya puntland ayaa weli waxay dagaal culus kula jirtaa kooxda daacish kaasoo ka soconaya buuraha calmiskaad dagaalkii ugu dambeeyena waxa uu ahaa dagaalkii ka dhacay toga jeceel oo ka tirsan buuraha calmiskaad dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ayaa deegaanka ceel daahir ee gobolka bari kaga qayb galay aaska allah u naxariiste gaashaanla sare mukhtaar qoryood iyo weliba cabdifatax qoryood oo ahaa laba walaalo ah oo ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyey ee buuraha calmiskaad yuusuf maxamuud v o e boosaaso